madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa safar nabadeed ku tegay degmada galinsoor ee gobolka galgaduud halkaas uu kaga dhawaaqay gogol nabadeed oo xal loogu gaarayo colaadaha sokeeye laguna heshiisinayo beele halkaasi ku dagaalamay reer gallinsoor maalin wanaagsan marka hore waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweyntii gobonnimada iyo walaalnimada lahayd ee nalagu soo dhoweeyey aada iyo aadka u sarreysay waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin reer gallinsoor waxaan sidoo kale ka mahad celinaynaa bulshaweynta degmada gallinsoor iyo nawaaxigeeda iyo deegaano kaleba bulshada beeshaan ay degan tahay sida nalooga aqbalay loo soo dhoweeyey loogu istaagay aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa allah idin sharfo deegaankan degan oo aan marka hore ka tacsiidayno dhibaatadii dhacday marka labaadna inaan dhibaa dhib kala dhicin ama aan mid kala dhicin aan ka qayb qaadano annagoo kaashanayna waxgaradka odayaasha salaadiinta siyaasiyiinta ganacsatada bulshaweynta beeshaan ee dhibaatadaasi soo gaartay annagoo kaashanayna inaan dhib damba dhicin inaan ka qayb qaadano oo aan ka tashanno oo aan halkaa u nimid safarkeeda iyo socodkeeda intaasu ahaa waxaan rabnaa mar kale mudanayaal iyo marwey inaan adkayno nabadii dhibaatada dhacdayna dhexda la qabto oo usha dhexda laga qabto
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan degmada galinsoor ee gobolka galguduud ayaa u mahad celiyey madaxweynaha galmudug soona dhaweeyey gogasha uu ku dhawaaqay gogol nabadeed weeye sidaa ugu baaqdaan kugula baaqnay afar iyo tobanka iyo boqolka qur-aanka cadadiisa aanu kusoo dhaweynaynaa kulli raalli ka nahay waxaan leenahay madowna madaxweyne soo dhowow ku soo dhowow magaaladii galinsoor oo nabad ah ku soo dhowow farxad iyo khayr ku soo dhowow nabad iyo sidii aada rabtay ku soo dhowow in raalli laga yahay imaatinkaaga iyo ujeeddadaada ku soo dhowow annaku nabadda waa qaadanayna madaxweyne soo jeedshay sharudna ku xiri mayno
waxaan kulahay galinsoor kusoo dhawow dalabkaagii iyo odayaasha dhaqankii waxgaradkii kusoo dhawow nabaddii ku baaqday oo aad tiri maantay magaciinkii bahashana afka hal la qabto nabaddiina aan ka wada shaqayno kusoo dhawow beeshaana waxay diyaar u tahay waxaas afka in la qabto
deegaanka ka jira oo dhiba waa midda gobosha aad aada u fidisay oo adigu mas-uuliyaddeeda aada xambaarsan tahay madaxu madaxweyne soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in galmudug ay ka go-an tahay xakameynta colaadaha sokeeye isagoo kaga mahadceliyey hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka siday u aqbaleen dawaahiisiinta bulshada nabadgelyada iyo guud ahaan horumarinta deegaanka